markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxayna la socodsiinaysaa zaare cabdixamed
abaaraha fatahaadaha iyo anyaxa xaalufinta geedaha dhammaanba waxa ay hoos imaanayaan arrimahaasi wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda federaalk ee soomaaliya abaaro ayaa kusoo noqnoqday dalka sidoo kaleetana fatahaadaha ayaa noqday joogto gobolada qaarkood sannad walbaba haddaba sidee ayaa wasaaraddaasi gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ay ugu howlan tahay u gargaaridda dadkii loogu talagalay in ay gacan u geystaan maxayna yihiin sababaha keenaya in dhibaatooyinkani ay si joogto a ugu soo noqnoqdaan sannadihii ugu dambeeyay dalka gaar ahaana dhulbeereed kale webiyada waxaa barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan marti igu ah axmed abuukar axmed oo isagu ah agaasimaha guud ee wasaaradda waa wasaaradda gargaarada iyo maareynta masiibooyinka ugu horreyntii bal soo dhawow mudane agaasime aad ayaan ugu faraxsan inaad barnaamijka qayb nagala tahay waa mahadsantahay anigan sidoo kale waa ku faraxsanahay inaa barnaamijka kala qayb galo waan dhowa waa mahadsantahay waa hagaag dhegeystayaal ayaa barnaamijkan qayb ka noqon doono su-aalo ku weydiin doono balse inta ayaga aan loo gelin aniga ayaa jeclaan lahaa inaan su-aal ku weydiiyo wasaaraddaada maxay qabataa haddaad soo koobto
runtii wasaaraddan sida magaceedu yahay waa wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxa ugu weyn oo ka shaqeysa waxa waaye inay gargaar iyo gurmud u siiso dadka dhibaataysan sidoo kalena inay maareyso khasaaraha dabiiciga ha noqdaan iyo kuwa aan dabiiciga ahayn ee dalka ka dhaca iyo maareyntooda hadday noqon lahayd in khasaaraha intaysan dhicin ka hor lasii oodoroso haddii laga hortegi karo laga hortago loona diyaar garoobo marka ay dhacaanne laga bixiyo jawaabta iyo dalka ugu haboon ee looga jawaab celin karo hadday noqoto in loo gurmaa dadkii ku dhibaatooda khatarahaas ama waxyaalay kasoo gaartay iyo sidii looga baaraandegi lahaa in aysan dib u dhicin iyadoo loo maraayo in la diyaariyo sitamyo iyo habab looga hortegi karo khatartaas in samba kala soo noqon way waxaa kaloo dheer in waxyigelin bulshada looga sameeyo khataraha iyo sida usoo socdaan iyo saameynta ay reebi karaan iyo sida looga gaashaaman karo iyo waxaa la gudboon dadka iyo deegaanada ee laga yaaba ina khatar soo gaaro waayahay waa hagaag dhegeystayaasha ayaan siinayaa bal dhegeystaha ugu horeeya waxa uu ku jiraa khadka telefoonka dhinaca magaalada beledweyn meelaha masiibooyinka fatahaadaha ay ka dhacaan ayay ka mid tahay soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
magacayga waa dhawahay magacayga waa abdiraxkiin maxamuud xasan ku dhaqan magaalada beledweyne runtii waxaan rabaa agaasimaha inaan weydiiyo masiibooyinka ama khatarta waxaa inta badan ka hortag ayay leedahay ka dabatag ma leh runtii waxaad umalaysaa mararka qaarkood markay dhacdo musiibo ama fatahaad ama anyax ka hortag ma leh inta badan oo wasaaradda dhankeeda ah waxaa dhacdo oo keliya markasto fatahaadda markay dhacdo oo kale waxaa in badan ayay dadka sugaan waxayna soo gaartaa gargaarka markaas oo kale mar ay kabteen bulshadii ay dib usoo noqdeen kaabahooda dhaqaalaha dib usoo noqdeen kadib ayaa waxaa imaada bajedihii ama gargaarkii markaas loogu talagalay marka waxaan weydiin lahay intiina micnaha ay u dhiceen khatartaas oo kale hadda fargseyndiiyo beledweyne roobka hadda uu hore ka bilawday waxaa inta badan dadka waxay saadaaliyaan inuu biibaxin leeyahay markay bilawdo maarta shan iyo tobankeeda ilaa labaatankeeda waxaa hadda aada looga baqaya dhan inay fatahaad kala baxo marka ka hortag ma leeyihiin oo iyaga markasta ma sameeyaan balse markii inta badan ee dhacda ay dadkana soo noqdaan dib u soo noqdaan ayay waxqabad sameeyaan marka waxqabadka inuu horeeyo oo inta marka musiibooyinka la sheego hortag loo sameeyo marka taas ayaan weydiin lahay agaasima wanaagsan waa hagaag waa su-aal aada u muhiima dad badanna laga yaaba inay isweydiin karaan maxaad ugu jawaabi lahayd
aada u mahadsan yahay runtii waa waa sidaa sheegta waa su-aal fiican wasaaraddan tani intii ay jirtay taranka hadda xukuumadda jirta afartii sano soo dhaafay inta beledweyne fatahaadda ka dhacday waa tiro saddex jeer ama afar jeer marka looga baaraan dego masiibadaas inaysan dhicin ka hor ama fatahaadda waxaan ku howlanayn waayahan dambe inaan dhisno sistamyadii iyo nidaamyadii ay ku shaqayn lahayd wasaaradda si ay uga hortagta khatarahaas tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafay waxaa la hirgeliyay xarunta bixisa diinaha hore ee xaliswadareedka taasoo ah meesha laga sii ogaan karo fatahaaddu intaysan dhicin ka hor oo ay shaqaale la tababaray iyo qalab casri oo haystaan isticmaalayaan ay sii ogaan karaan intaysan fatahaaddu dhicin ka hor waxaa sidoo kale la sameeyey inaan bal imayl ku samaynay wabeygii beledweyne oo aan dad u dirnay la soo ogaaday annagoo hayla kaloo dawladda kaashanayna wasaarado kale bal sababaha iyo meelaha wabeygu ka fataha iyo iyo meelaha ay u baahan tahay in in wax laga qabto daraasad dheer oo wakti qaatay ayaa la sameeyey qaybtii wejiga kooadaa dhamaaday haddana wejiga labaad ayaa socda oo raba in la sameeyo taas oo hadhowsina xal u noqon doonta in la helo qorshe dhamaystiran oo wax looga qaban karo fatahaadda taasoo keeni karta inaysan dib dambe hadduu alimaysa ufatin weliga sidoo kale waxaan kaloo sahamin u sameynay deegaanada werigood u fataho bal inay jiri karaan meelo kale oo sawiil ka fatahin oo dadka aan kolasi tali karno intaysa fatahaaddu dhacin inay usii guuraan ama loo sii diyaariyo xataa in deegaanadaas waxyaabihii u baahnaayeen adeegyadii laga sii hirgeliyey fasaada sigana meel meel fiican u maraaya sababta ugu weyn ee waxaan u dhacaa waxaa waa waddankeena oo soddonka sanoo soo dhaafay aan haba yaraatee wax shaqaha laga qaba kahortaga fatahaadda ama musiibooyinka noocyadeed kala duwan markastana waxaa dhaqan noqotay in dadku markay dhibaata gaartay keliya loo loo gurmado oo weliba gurmad suu saaxiibkay sheegay oo xilli dambe u gaaro hadda waxaan ku howlanahay wasaarad ahaan inaan kahortagana iyo diyaargarow oo dhamaystiran aan sameyno iyo sidoo kale in aan sii diyaarino baasaaradii iyo weerhabsadii beledweyne ee agabkii waxyaadii loo baahnaa la hadii lacalla fatahaad dhacdo in la hirgeliyo sidoo kale waxaan ka fikiraya inaan diyaarino tiam ama shaqaale u tababaran inay kahortagaan fatahaadda oo gurmad degdega markaasba ka samayn kara in laga helo beledweyne iyo deegaanada kale ay dhibaatooyinka ka dhacaan oo aan rabno inaan sameyno xarumo gurmud qaran oo degdeg ah oo heer qaran ah heer gobol iyo heer degma ah oo aan rabno inay ka hortagaan maaleynta fataraha noocyadaas oo kale ah waa hagaag mhm haye dhegeyste wa waa mahadsan yahay horta agaasimaha runtii ana hadda waxaan ka foganahay magaalada beledweyne weligii waxa waaye aada ayuu u guray agseendiyo markaan leeyahay kahortag markaan leeyahay weliga hadda waa guray wuxuu u baahan yahay faarbixin kahortag uu kamid yahay faarbixin ayuu u baahan yahay qashinka oo laga bixiyo qodid loo sameeyo si biyaha hadhow markay uga soo dhacaan ama ay biyo xoog la umaadaan si uu webiga u noqdo webi oo god leh marka ma dhacda inta badan manaha wasaarad ahaantaada soo kob walaal faalo hadda ma muuqato faalo hadda ma muuqato oo barnaamijkaas kahortag looga sameynayo sida webiga loo faarbixiyo waa muhiimada koowaad ee maanta ay dadka beledweyne ay sugayaan eefafaalaheedana weli kama muuqato marka waxaan dhihi lahay ka wasaarad ahaan waxaa idinka qorsheysan
arrintaas runtii waxay ubaahan tahay baalaandeg fara badan ubaahan tahay runtii iyo qorshe iyo istraatiijiyo dheeraad ah hawshada hadda waa lagu howlan yahay wasaaraddeena keliyana ma ahane dhammaan dawladda o dhan waxay u tahay priority wasaaradda biyaha hadday noqon lahayd dambeeraha xanaanada xoolaha xafiiska wasaaraha iyo annaga ayaa waxaan ka shaqeynaynaa mashruuc ballaaran oo arrintaas wax looga qabanaya insha allah waan rajeynayaa saaxiibkay inuu dhawaanahan arko qorshayaashii aan sheegayna oo fulaya insha allah waayahay dhegeysto kale oo soomaaliya joogo ayaan asna bal soo qabanayaa magacaa ku bilow halkaad ka joogto soomaaliya iyo su-aashaada waa maadsantaa saara bismillah magacaygu waa cabdi gaashaan waxaan joogaa magaalada muqdisho agaasime waa mahadsan tahay waa ku salaamay salaanta bacdi waxaan jeclaan lahaa inaan kuweydiiyo saddex su-aal oo kooban dalku marxalad amnigeesi ama abaareed oo xoogla ayaa agaasime ka jirta gaar ahaan gobolka gobo wuxuu kamid yahay meelaha aadka looga looga dhawaaqayo oo dhowaan tagteen aniga iyo wasiirka wasaaradda iyo wasiiro qolada uhelino marka laga tago kaalmo dad soomaaliyeed oo qurbajoog u badan ay geeyeen odaasina maxay tahay doorka muuqda oo wasaaraddu ay ku biirinayso dagaaladaas gurmadkaa ee dadka soomaaliya loogu gurmanayo taas waa su-aal su-aasha labaad waddankeena wuxuu ku yaalaa meel amnigiisi boon ah oo ay soo noqnoqdaan musiibooyinka dabiiciga ay abaarta ugu ahay marka maxay tahay istraatiijiyadda waktiga fog ee wasaaraddu leedahay oo ay ugu talagashay inay waxyaabaha noocaana kula macaamisho haddaysa jiraan ma yihiin waxyaaba dadku ay daraar ku yihiin ay ka warqabaan oo ama aad ka qayb geliseen markii la sameynayay ama aad la wadaagteen si ay u dhaqmaan su-aasha ugu dambaysa oon adeerkanaadoo mahadsan kuweydiinaya waxay tahay maxaad strategically maxay tahay qorshaha lagu koordineer gareeyo ama lagula socdo isku xirka dagaalada gurmadka ah ee dalka ee gobollada kala duwan ka dhacaya mathalan laga yaabaa in dadka jaaliyada soomaalida ay gulab bixiyaan waxaa laga yaabaa in muxsiniinha kaalmo bixinayo ay gulab bixiyaan waxaa laga yaabaa inuu rabeynaayo kuwa aan doyi ahayn inay jawaabaan waxaa laga yaabaa dowladda federaalka iyo kuwa statekuna inay jawaab bixiyaan waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin mechanism lagu koordinadgareeyo si loo hubiyo in waxa la haystana la deeqaaniyo dadka mudanna la gaaro muxuu yahay waxaad ugu tala gasheen inaad kula socotaan waxaanad koordinadgareysaan waa mahadsantihiin
aada baad umahadsan tahay cabdi gaashaan waa mahadsan yahay walaalkay cabdi gaashaan runtii arrinta gedo waa xaqiiqi jirta waaye lar rabaa aad kasoo yeeraysa adduunka lasoo dhaafay wasaarad ahaan runtii waxaan ka shaqaynay xooggana saaray sidii dadkaas gurmu deg dega loola gaari lahaa haba noqoto in biyo dhaamin loo sameeyo dadkii dunyada ku nool gobolka gedo sidoo kale in raashin la gaarsiiyey dadka dhibaataysan iyo sidoo kale inay daaq helaan dadka xoolo dhaqatada ee deegaanka ku nool ilaa iyo hadda waxaa noo suuro galay inaan hay-adihii maxalliga ay kuwa caalamigaaba aan culayska ku saarno sidii ay tallaabo degdega u qaadi lahaayeen dowlad ahaanna waxaan waxaan isku howlnay sidii aan biydhaaminta qayb uga noqon lahayn laba maalin ka hor aniga iyo wasiirada gargaarka wasiirkhawiije maxamed diiriye waxaan gobolka jego gaar ahaan magaala madaxa gobolka sirbaharey oo runtii aan dhiirigelinna u sameynayna dadka falfalka ku howlan shaqaamo iyo hay-adaha kale deegaanka jooga ee biydhaaminta qaybka ah isla markaana aan dowrkii dowladda ee biydhaaminta iyo sanfolka qayb uga noqon lahayn aan ku biiri lahayn waxaan la kulanay bulshada qaybaheeda kala duwan maamulka iyo dadka ku howlan gurmadka gudo runtii hadda oo oo aan kula hadlaayo waxa kasoo baxay kala lahayn hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee ka howlgala gobolka jega dalka qaybihiisa kale taasoo aan ka tashanaynay sidii bal loo koodinasgareyn lahaa howlaha socda ee dawalcelinta iyo gargaarka ah runtii gobolka gedo inta ugu badan waxyaabaha saameeya waa abaaraha iyo ata walow gobolka uu yahay gobol webiye leh oo lagu wimaraan waxaad dareemaysaa marka in ay xaaladaha dhaqan dhaqaale wadanka iyo qaababka habnololada bulshada runtii marka la fiiriyo iyo wadankeena kheyraadkiisa runtii in aada u kala duwan yihiin waxaa jira qorshayaal ay dawladdu ka leedahay jiirarida oo waxaa hadda socdo la sameeyey qorshaha horumarinta biyaha qaranka horyaada sidoo kale istraatiijiyada biyaha qaranka ayaa la sameeyey oo wasaaradda biyaha ay sameysay ujeedooyinka waxaas oo dhan loo sameynaya iyo istraatiijiyada qaran gargaarka wasaaradda sameysay iyo siyaasadda maalinta masiibooyinka waxaas oo dhan waxaa waxyaaba loogu talagalay in dhibaatooyinka soo noqnoqon ay sidii u dhaceen mid waa cimilada ayaa keeno oo waa wax najuraal ama dabeecadeeda laakiin waxaa keliya markaas laga samayn kara waxa waaye inaan u diyaar garoono walaalaha hadda wadankeena badanaa waxaa laisku hadlaya waa biyaha roobka iyo nooga yimaada hudaakeena wuu ku xiran yahay beerashadeena ku xiran tahay waxaan ka fikiraynaa marka in la helo waraab iyo daaqsin aan ku xirnayn roobka oo sustainable ah oo waara markii kaas inta laga gaarayana kama xaaladaha way sii jirayaan laakiin insha allah waxaan rabeynayaa muddada soo socda sanaa soo socda inaan u dhaqaaqno fulinta qorshayaashaas istraatiijiyooyinkaas lagana gudbo xaaladaha jira hadda biila-aanta gado keliya kama jirto laakiin gobollo kale oo sida sool iyo sanaag oo kale iyo awdal iyo sugariya laga sheegaya ayagana sidoo kale waa ku jirtaa midowka eba timida deegaanadaas oo dhan waa deegaanada ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqata ah oo marka hore roobka kusiirsana ama wara iyo baliyo cabi jiray ama ceelal gacan qodaala lahaa oo dacaalishii jira qaarkeed marka waxay u baahan tahay marka inaan ka ka fikirno sidii aan uga maarmi lahay aan utiirsanaano keliya biyaha roobka cirka nooga imaadsiiyo waayo heli lahayd agaasimo adoo adoo mahadsan soo koob dhegeystayaal badan ayaa qadka nagula jiro marka adigoo mahadsan
waa dhamaanta waasinta waa ka baxay
waa hagaag waa filaya cabdi gaashaan inaad ka bogatay jawaabtii su-aalahaagii
actually actually ha waxaad moodaa waxaan su-aalay dhagaajimo ka jooga laakiin waqtigaan tixgelinaya waayo aad baad umahadsantay cabdi gaashaan cigaal n dhegeystaha sii jooga soomaaliya oo khadka telefoonka muqdisho nagula soo xiriiray sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee dalkan maraykanka ku jira mid ka mida hooyooyinka gudaha dalkan maraykanka muddada ku noolaa soo dhowow magacaa ku bilow aragti iyo su-aal waxaad qabtid agaasimaha uu ku maqlaya
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta magacayga waxaa la yidhaahaa faadmo caafi sharuur baa lay dhahaa waxaan joogaa dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota magaalada minneapolis waxaan salaamahayaa v o a wariyayaasha iyo agaasimaheeda iyo adduunkeeda oo iswato waxaan kaloo salaamahayaa agaasimaha micnaha ku jira maanta laynka oo micnaha dawladdii dawladdii ka socdo waa ilaahay maadi horta qof dawladda ka mida maanta inaan helo waxaan u malaynahayaa qof dawladdaa ka tirsan waxaan ka wadaa hadda dawladda hadda maanta joogtaan ka hadlaya waxaan ka arkay nin la yidhaaho omar oon u malaynahayo inuu yahay wasiirka cirka dhul saase dhulka inuu yahay
hadda waxaa kula hadlaya agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarada iyo maareynta musiibooyinka ee mudane axmed abuukar axmed ayaa kula hadlaya oo muqdisho joogo yes axmed abuukar axmed aada iyo aad baan kuu salaamahayaa agaasime waa kuwa aan weliba su-aasha ugu daran anu qabaad ka midta waa ilaahay maadi kulligii ku jira axmed marka salaan kadib waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wax inaan ku weydiiyaan rabaa abaaraha iyo masiibooyinka iyo dhibaatada ka dhacda soomaaliya way badanta waxaan alla ahayn oo kafalgarayn karana ma jiro cid gooni a laguma eedayn karo laakiin waxaa cid gooni a lagu eedayn karaa markii ay dhacdo inta wax isku mid ah ay dhacaan in siddeed iyo tobanka gobol oo soomaaliya oo isku midka ah qaarna loo gurmado qaarna aan loo gudma aan loo gurmanin su-aasha aan qabo waxay tahay anoo hadda sawirkaaga arkayay markaad garbaharada ka degaystay anoo ku arkayay su-aasha aan qabaa waxay tahay oo si fiican kuula socday dhibaatada ka jirta gadow yaa dawlad u ah yaa aabbo u ah yaa hooyo u ah haddaadse garbaharsookob waan arkahayay markaad garbahare ka degtay agaasime adiyo wasiiradda waa idin arkahayay waa inkaga tahaniyadaynahayaa laakiin dawladda weyn waxaan weydiinahayaa gadayaa dawlad u ah macnaha maxaad ula jeedaa su-aashaada loogu fiirsadaa maxaa dhoonka loogu fiirsadaa maxaa dagaalka loogu fiirsadaa maxaa qaaraanba dalkaba aan gacanta ugu jirin loogu fiirsadaa hadda gargaarka hadda adigoo mahadsan aada iyo aad baadna u mahadsantay inaadeer macaani waayahay adigoo mahadsan gargaarada unbay ku saabsan tahay dagaalada iyo mashaariicdaas kale hadda kuma jirno gargaarkaaba ka mid ahba qof hadduuba gaajo u dhinta wax u yaallaba male gaajaa loo dhintay oobaa loo dhintay dadka ka qayb qaatay baan ka mid ahay dadka soo taagan oo aada u dhigaysaan ka mid ah oon seexanin taas waayaba waxaan ka socdaba because dawladda waa agaasime adigoo mahadsan dhegeystahaasi aada u maadsan tahay runtii kheyr allaha siiyo gedo waxay kamid tahay dalka soomaaliya waana dawladda soomaaliya guud ahaan dalkao dhan ay dawlad u tahay hadday noqoto amniga iyo iyo iyo kala dambeynta iyo adeega intaba gobolka gedo wuxuu lamid yahay gobolada kale dawladda wuxuuna xaq uleeyahay waxa gobolada kale ay helaan hadday noqoto gargaar iyo samafalkana waa sidoo kale annaga bishii lasoo dhaafay aniga wasiiradda waxaa tiri gobolka xubur gobolka bakool sidoo kale waxaan hadda qorshe noogu jirta inaan gobollo kala tagno oo ayagana aan gargaar iyo samafal u aadeyno sida aan goboladaas kale ugu gurmanaynaan geda ugu gurmanaynaa sida dadka ku dhibaataysan ay noo dhibayaan ayada noo dhibaysaa kulley hadda geda keliya garbahari aan ka tagno waxlayaa mala socona badaxa oo tagno ama dool oo tagno aan meel kala tagno annagoo rabadkaas jelaantahaysa inaan waxaan gaarsiin karna aan gaarsiino waxaa laga yaabaa in asbuuca dambe raashin qaydin ka sameyno isla gobolka geda sidaasoo kale waxaa laga asbuuca dambe inaan gobollo kale ka sameyno qorshayaashii noogu jiraan runtii mas-uulaha naga saaran dhib kasta gobol haystana waana waa waa dareemayna waana waana naxaruujinayaa
waa hagaag waad mahadsantaha agaasime waxaa jirta in ayax soomaaliya laga soo bilaabo gobolada dhinaca bariga fog ilaa iyo kuwa bartamaha ilaa iyo koonfurta oo dhanba uu si weyn ugu baahay sanadkan iyo kii ku horreeyey dhammaadkiisaba oo dad fara badan ay xataa abaaraha jira u aaneynayaan in ayax uu qeyb ka yahay saameynta dambe ee fog ee ayaxa uu ku yeelan karo daaqi iyo dhirta soomaaliya maxaa la dhihi karaa
runtii waa waa sidaa sheegtay dayaxa wuxuu wuxuu baabiyey dhul badan oo dhulbeeleed fara badan iyo dhul daaqsi fara badan isagoo dalagii iyo daaqiiba galaastay gobollo badan uu soo gaaray oo soomaaliya kamida isla hadda sanadkan walaaci waa jiraa marka rosbo soomaalita ayaxtag eelareed waxaa laga cabsi qabaa in l c c ay soo baxdo mar kale walow hadda meelaha qaar la guufiyey oo oo lagala dagaalamay gobolada qaar agab iyo qalabla si ayax kula diriraan dadka qaar loo tababaray si uga hortegi lahayn ayaxa laakiin runtii walaac walaacna waa nagu hayaa arrintaas dadaalada waa wadnaa runtii anaga iyo wasaarad ahaan iyo wasaaradda beeraha runtii oo aada arrinkaas ugu hawshaneed waryihii lasoo dhaafay inta mas-uuliyaa naga saaran sidoo kale dowlad goboleedyada wasaaradahooda beeraha iyo gargaarka ayaga laftooda arrintaas waxawaa shaqo badan ay ka qabteen waana wax national issue oo dowladdan ay ku howlan tahay insha allah waxaa rajeynayaa in ilaahayna nala garab galo nagana nagana muusiyo khatartiisa ayax
waa hagaag mudan agaasima adigoo mahadsan dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo khadka telefoonka inaan ugu baaqo dhankiisa si markaas uu su-aalku weydiiyo soo dhowo walaal magacaaga halkaad joogtid iyo aragti iyo su-aal waxaad qabto bismillahi ramaan rahiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin magacaygu waa cabdiqaadir yuusuf cilmi waxaan joogaa magaalada beledweyne waxaan idin salaamayaa idaacadda sida wada khaasatan werihi saxre cabdi axmed iyo agaasimahaba waa tahay caawa gada iyo iyo iyo gada iyo hiiraan unbaa nasiib u yeeshay malaha khadadka telefoonada soo dhacay ayaga u badan yihin waaya hore u soco su-aashaada haddaan waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aaladan rabaa inaan agaasimaha weydiiyo kow horta waxaan weydiinayaa wadanka ayax fara badan iyo abaaro fara badana ka dhacay wasaaradda gargaarku wax sababta igu hortegi lahdaa ay barnaamijkan markuu soo bilowdaba ama intuu qabashada leeyahay ka hor ay igu hortegi lahdaa wa su-aashaas waan weydiinayaa su-aashan labaadan weydiina waxay tahay hadda dawladda soomaaliya iyo beesha caalamkuba waxay sameeyeen waxaan dhankeeda ka yimid mashaariic badan oo loogu talagalay ayaxaas loogu talagalay marka waxaan arki haynaa in meelo badan oo maaragtay gobolada kamid a amaba aan arki haynaa inaanan sidii rabay aan loo aan loo maamulin oo qaabab kale ay wixii ku baxayaan marka taas si looga hortago wasaaradda maxaa uga diyaarsan ilaa waa ognahay soomaali dhaqankeeda iyo musuqmaasuqa wax ka dhex jira labada suaaladan rabaa inaan weydiiyo agaasida waad mahadsan tahay dhegeystahaas asna hiiraan nagala soo xiriiray maxaad ugu jawaabi lahayd
sidaa la socotaba manaa mandateka ugu weyn hadda dowladda soomaaliya ay leedahay waxawaa u yaala waa in la dhiso institutionalka dowladda ah hadday noqon lahayd heer heer degmo iyo heer gobol iyo heer federaal intaba markii laleeyahay institutional dhisayaana waxaa dareemi kartaa sababta sida loo dhisaa waxaa waa inay ka baxaan caqabadaha jira ee shaqooyinka hortaagan ha noqoto in waxyaaba badan ay gaabis ku yimaadaan ama dabamaris ay dhacaan mararka qaar ama shaqada sidii la rabay in aan loo qaban ay dhacdo ama aan la gaari waayo dadkii loogu talagalay in la gaaro caqabadahaas runtii soo noqnoqda waxay markasta ragaadiyaan howlaha gargaar sidoo kale waxay sii xoojiyaan saameynta xun ee ay leeyihiin khataruhu ka dowlad ahaan runtii hadda waxaan arkay sanadkii lasoo dhaafay kii ka horreeyay labada kun iyo sagaal iyo tobankii aad beledweyne ka dhacday waxaan ka shaqeynay in la helo taski force oo ka kooban dowladii iyo hay-adihii u-anka iyo indiyada meesha ka shaqeynayay kuwa jira loo wada howlgalay lasaabta dhab uu jiro hufnaan ay jirtay wax badanna waa la qabtay runtii waxay ahayd xilligaa igu adkaa fataada ugu xun ay dhacdo laba sagaal tobankii gurmadkii ugu dabnaa iyo taafoorkii ugu dabnaana waa la gaarsiiyey gobolka shaqadii ugu qurux badanna waa laga qabtay hadda ilaahay naguma keeno laakiin haddii ay dhacdatay taski forcigii waa diyaar sistamkii iyo nidaamkii lagu shaqeynaya waa diyaar kioo lasii horumariy oo lasii casriyeeyey sidoo kale waxaa barbar socda howla ka hortaga an utagna fadaada kaga hortagno iyo inaan usii diyaar garowno gurmadka ama gargaarka nooca loo baahnaa lahaa insha allah waxaan rajeynayaa sanadaha soo socda kabacdi soomaaliya marna waxay ka feelsaa qoyaha fara badan oo biyo iyo fatahadaa laga qayliyaa lix bil sanad kasta lix bilood dambara abaara laga laga laga laga qayliyaa liba waxaa biyaha noo yimaada soomaaliya ay hesho roobabka iyo hesho iyo biyada iyo ceelasha boqol kiiba toban lagama faa'iideysa marka hadda waxaan ku howlanaha insha alla ka dowlad ahaan sidii waxaas oo dhan loo maareyn lahaa loona looguna miigsan lahaa runtii abaarahan iyo fatahaha soo dhondhoray anagoo biyaha u isticmaalayna sida ugu saxsan uguna habboon oo nolosheena ku maareyn karno oo daaqsin iyo abuur intaba u kaashan karno sidoo kalena aan yeelanayna adkaysi iyo iyo
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarada iyo maareynta masiibooyinka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane axmed abuukar axmed oo barnaamijkan wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan marti igu ahaa waxaana barnaamijkan uu kusoo beegmayaa xilli soomaaliya meelo badan oo ka mid a ay saameyn ku yeesheen abaaraha fatahaadaha iyo ayaxa dhowaanahan ugu dambaysay ku habsanaya meelo ka mida soomaaliya barnaamijka wicitaanka dhagaystahana waa naga intaa agaasimaha guud iyo guud ahaanba dadka ka qayb galayna waan u mahad celinaya
aad u mahadsantahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo wasaare cabdi axmed inala socodsiinaysay taasi ahayd halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a